deegaanada hiirshabeelle waliba iyo ku mid ahina deegaanadanka badan iyo ka dhicayana dagaalo beeleedyo dhexmaro bulshada meelasey ku nool ahaana si cunto badan iyo ka dagaalamayana arrimaha kheyraadka dalka ilaahay kamanaysadee si shacabka lambara muhiimada nabada iyo weliba wasaaradda reedinheliisyowka iyo nabadeynta hiirshabeelle magaalada jowhar iyo kafurta ayaa tababar ka saabsan nabad ku wada noolaanshaha bulshada ku nool deegaanada maamulka hiirshabeelle qaar ku mid ee ururada bulshada rayidka oo ku qayb galay kulanka tababarka iyo weliba iyo hadhabaayana in bulshada la baraa nabad ku wada noolaanshaha iyo onamah nageena wasaaraddii qaban qaabiday tababarkan waxaan rabnaa marka maadaama uu dib u heshiisiin oo ku jiro hirshabel ay ku jirto wasaaradda dib u heshiisiintana inoo soo qabanqaabisay inaan ka faa'iidaysanno tababarada meesha laga bixi doono casharada meesha laga bixi doono annagana haddii ay yihiin aqoon-yahanada ka socdo ka socdo tiinka wasaaradaha dhexdeeda ka socda haddii yihiin iyo haddii haweenka ay yihiin iyo odayaasha dhaqankaba aan ku kordhinno wixii oo garaadkayna ah in aan ka wada qayb qaadano gacmahooda jiray wax ku gooyaan in aan ka wada qayb qaadano barnaamijka dib u heshiisiinta dhib badanaa lasoo maray waxyaabo badanaa maxaan kuu sheegaa soddonkiisan lasoo maray in aan loogu noqonin dib la fahansiiye dhallinyarada hadda soo baxday aanan arkin dowladda gudoomiyaha degmada jowhar hoosin meelasi hadal koobanka jeedi iyo waliba use xusay in tababarkan cid baahilan qabi deegaanada hiirshabeelle mar labaad iyo mar saddexaad barnaamij dib u heshiisiin loogu arinsanayo magaalada jowhar laga dahfuro kaas oo xal u noqon kara colaadaha soo laalaabtay ee hiirshabeelle in solution sax ee laga gaaro waana ku faraxsannahay in odayaasha dhaqankan ay goobjoog yihiin oo u istaaga si volonteer ah xaaladahan mar walba soo laalaabta ayaga si isxilqaana mar walba ku xalliyo agaasimaha guud ee wasaaradda reedinheliisyowkiyo nabadeynta hiirshabeelle maxamed yuusuf cumar yeeshay intii wasaaraddii ay ku goontaa sidii bulshada hiirshabeelle lambaro lahaye muhiimad yeelataa nabada sababta idiin soo xulna halkaa idiin keenna waxay tahay inaad maxaa la yidhahdaa ka faa'iidaysata tababarkan beritoolana aad qayb ka noqotaan dadaalada nabadeed iyo dib u heshisiineed oo ay wasaaradda horkacayso oo laga fulinayo guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle barnaamijkan inta uu noo socdo waxaan samayn doonaa aqoon isweydaarsi maadaama ay joogaan dad maxaan ku yidhahdahay khibrad iyo aqoon durugsan u leh oo ay ka mid yihiin nabadoonnada iyo maxaa la yidhaahdaa ururada bulshada rayidka ah oo runtii wax badan kusoo jiray dadaalada dib u heshisiineed qayb weynna ka ahaa maxaan ku yidhahdaa xalinta iyo dejinta khilaafaadyo iyo colaado horey usoo jiray annagoo marka ka faa'iidaysanayna khibradooda iyo aqoonta dhallinyarada halkan joogta yaan waxaan rabnaa in tababarkan hadduu ilaah yidhaahdo aan ka soo saarno ujeeddadii aan ka lahayn sidoo kalena aan ka faa'iidaysan doonno dadka barnaamijkan ka qaybgalaya sida ugu habboon waxaan rajaynayaa marka insha allahu tacala barnaamijka intuu socdo in dhammaantiin aad qayb ka qaadan doontaan barnaamijka uu noo noqon doono barnaamij aqoon isweydaarsi ah sidoo kalena inta barnaamijka uu noo socdo hadduu ilaah yidhaahdo aan ahaan doonno kuwa wax badan kala faa'iidaysta guulna inuu noogu soo dhammaado aan rajaynayaa tababarkan iyo waliba wasakooye xillo dhowaan degmooyinka raagaceele iyo cadalle iyo ku dhiyan dagaalo beeleedun dhexeeya lama beelood walaale ee meelisay wadadagaasa haanaso ayna jeesteen khasaare naskajara dhimashihii dhaawac iyo burbur hantiyadeeda